cusmaan jaylaani iyo qoyskiisu soddonkii sano ee lasoo dhaafay ayuu kenya qaxooti ahaan ku joogay waxaana jira caqabado kala duwan oo ay kala kulmeen nolosha kenya sida sharci la-aanta iyo dhaqdhaqaaqa safarada oo xadidan laakiin jaylaani iyo qoyskiisu waxa ay ku farxeen hadalkii dhowaan ay shaacisay hay-adda qaxootiga adduunka ee u n h c r ee ahaa in kenya ay deegaamin ay u samayn doonto qaxootiga dalkeeda ku nool
martigelintii ay i martigelisay waxbarashadii ay i siisay ilmahaygii oo wax iigu bartaan oo ay iigu dhasheen oo ay iigu qaangaareen ilaa heer jaamacadeed aadaan u soo dhowaynaa haddii integration la siiyo qoyskaygii nabadgelyana aan ku haysto waan soo dhowaynaa mar haddaanan la mid noqonayo qofka kenyaanka oo wax caqabad ah aysan iga qabsanaynin serviska ama waxyaalaha ani aan u baahanahay hadday noqon lahayd caafimaadka waxbarashada iyo nabadgelyadaba
waxaa jira qaxooti badan oo soomaaliyeed oo wax ku bartay dalka kenya kuwaasoo leh xirfado kala duwan qaxootigaasi ayaana aaminsan inay xirfado kala duwan ay ku soo kordhin karaan dhaqaalaha iyo bulshada waddanka kenya haddii loo ogolaado in kenya ay deegaameyso oo ay helaan xuquuq la mid ah kuwa ay helaan muwaadiniinta kenyaanka ah hadba marxaladaba kala duwan ayaan soo marnay qaxooti ahaan kenya hadday noqon lahayd dhinaca sharciga qaxootiga xataa oo dhib nagu ahaan jiray si lagu helo hadday noqon lahayd dhinaca ammaanka isqaqabashada hadday noqon lahayd yacnii dhinaca shaqada ama waxbarashada culaysyo badan qaxootiga inkastoo ani carqalado badan aan soo maray balse hadda sannadihii dambe maadaama aan meeshaan aan yacnii aan ku noqday qof oo aad macnaha saamayn weyn ugu yeeshay ilaa heer waxaan gaaray inaan hay-adihii iyo dowladdii aan guddi ka noqdo sida hadda dowladda kenya waxaan oga mid ahay wasaaradda waxbarashada guddi aan ka ahay wasaaradda caafimaadkana guddi aan ka ahay saciid abukar oo ka mid ah aqoon-yahanada muddada badan ka shaqaynayay sidii isbeddel loogu samayn lahaa nolosha qaxootiga kenya gaar ahaana kuwa soomaalida ayaa qaba in tillaabada ay kenya ku deegaamaynayso uu caawin doono qaxootiga gaar ahaana dhanka fursadaha shaqooyinka oo ay hadda dhibaato badan ay ka maraan qaxootiga dalka kenya gaar ahaana kuwa soomaalida waxaa ka mid ah dhallinyarada iyo carruurta oo si sahlan u geli doono xarumaha waxbarashada shaqo raadinta oo hadda lagu cadaadiyo mushaharka mushahar qaadashada oo ay la mid noqon doonaan sida muwaadinka kenyaantiga ah waxaa u sahlanaan doonto inay helaan iqaamada shaqada oo work permitka la yidhaahdo class mka oo runtii hadda ah wax warqadda ku qoran sharciyan qoran laakiin aan la fulinayn waxaa meesha soo geli doono baasaboorada oo ah wax aan runtii qofka caadigaa qaxootigaa caadigaa ku riyoonaya oo aanan heli karin waxay noqon doontaa qaxootiga siddeed iyo toban ba hadduu gaaro inuu dalban karo sida kenyanka oo kale lama oga xilliga uu dhaqan geli doono tillaabada ay kenya ay ku maagan tahay inay deegaameyso qaxootiga dalkeeda ku nool khadar maxamuud xareed v o a nairobi